labaday dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka fanka iyo suugaanta ee reediyo wajaale toddobaadkanna waxay idinku maqli doontaan iftiin baa magaceeda la yidhaahaa iftiin waxay ka warramaysaa waxbarashada iyo wanaaggeeda magacan waxaynu odhan karnaa waxaa laga soo dheegtay maahmaah carbeed oo tidhaahaa alcilmu nuurun waljahlu dulmu cilmigu waa iftiin iyo nuur ilays jahliguna waa mugd waxaynu odhan karnaa taasaa laga soo dheegtay markaa gabaygan iftiin wuxuu soo baxay siddeed iyo labaatanka bishii siddeedaad labada kun iyo shan iyo tobanka oo isla sanadkana ayuu soo baxay waa abwaan cabdalle maxamed sigad iyo dabcan dhankii suugaanta oo aan ka maqnayn barnaamijkana waa barnaamijkii fanka iyo suugaanta ee shabakadda wararka ee wajaale nayuus dhadne waxaan idla socodsiin doona anigoo cabdiqaadir abane haddii aan u guda gallan qaybaha barnaamijkeenna aan ku bilaabo dhinacii suugaanta sidii caadadaynu ahayd aan soo qabto heesta ugu horraysa ee barnaamijka fanka iyo suugaanta waa fanaanadii codka dahabiga lahayd nimco yaasiin iyo weliba fanaanka aadka looga daba dhacay maxamed biike waana heestii dardaaran dhegayso
haddahaadi debada u baxaysid ilana mudda durugsan mahe behay ina soo dafurane dardaarayar aan ku fargo haddahaadi debada u baxaysid ilana mudda durugsan mahe behay ina soo dafurane dardaarayar aan ku fargo
waxaan filayaa dhegaystayaal inaad la wada dhacdeen heesta dardaaranka iyo weliba ducada isugu jirtay ee ay ku wada luuqaynayeen fanaaniinta nimco yaasiin iyo weliba maxamed biike haddaba sidii horeba aan idinku soo sheegay waxaa barnaamijka fanka iyo sugaanta inoogu martiya abwaanka da-da yar leh cabdalle maxamed sigad waa kan isagoo sharaxaad ka bixinaya taariikh nololeedkiisii iyo weliba ta sugaaneed
magaca oo saddexaani waa sidaa aad sheegtay cabdalle maxamed sigad waa nin waxaad odhanaysaa ragga uun boqol ku ah haashu geereeda unbay boqol ku tahay marka ragga umaan maaragtay mid ka mida uunahay waxaan ku dhashay anigu dhalasho ahaan miyiga magaalada dhagaxbuur ayaan ku dhashay magaalada dhagaxbuur ee gobolka jarar ka tirsan miyigeeda ayaan ku dhashay waktigii aan dhashay kolley dee reer miyi baa ma- meeshaan ku dhashay miyi bay ahayd sidaas awgeed taariikhda oo maaragtay dhammaystiran ma xusi kara hadda laakiin dhowr iyo sagaashanaadkii ayuun baan dhashay miyigaasaana ku dhashay isla miyiga ayaan ku soo barbaaray dabadeeto aniga oo maqasha un markaa ka adag oo ah maaragtay iska yar ayaan gobolkii ka wareegay gobolka afdheer ayaan u wareegay gobolkaa markaan u wareegay deegaanka la yidhaaha raaso iyo ilaasa laxaad meelaha ayaan ku soo barbaaray Ee, yaraantaydii halkaasaan ku soo koray reemiyinimadaasaan ku soo koray Ee, waxaan dabeeta raacay maqal iyo wa- xoolaha yaryar oo dhan waan raacay waxaa kaloo raacay adhi lo iyo geel intaba waan soo raacay Ee, miyiga ayaan ku soo garaadaystay oon ku soo koray wakti dabeeta aan ku qiyaasayo labada kun iyo lixdii meelaha ilaa shantii ayaan magaalada soo galay anigoo mi- miyigaana qur-aanka waxway ku soo dhigtay magaalada markaan soo galay dabeeta qur-aankii baan halkaa ku dhameeyey magaalada raase la yidhaha ayaan qur-aan ku dhameeyey qur-aankii markii aan dhameeyey kadib waxaan ku biiray masaajid xalaqaad ka socday diini ahaa duruus laga dhigi jiray oo qolyo xera loo dhigi jiray baan ku biiray halkaasaan in badan maaragtay kutubta shareecada islaamka iyo luuqada maaragtay carabiga iyo yaan dhammaan ku soo qaatay halkaasaan maaragtay si fiican waxbarashadii ayaan ugu soo qaatay iyo wixii maaragtay macaahid ee waxbarasho ahaa kadib dabeete waxaan u soo wareegay labada kun iyo koob iyo tobankii ayaan magaalada hargeysa imi kolkaan hargeysa imi waxaan galay maga- een, madrasad la yidhaaho madrasatulkisaa'i oo nidana taxfiid alqur-aanka ka bilaabay si maaragtay shahaado aan uga qaato qur-aanka laakiin waan iska sii xifidsanaa kadib haddana maaragtay waxbarashada kale waa iska dhammaystirnayde waxaan galay jaamacadda golis kuliyadda shareecada iyo daraasaadka islaamka halkaa ayaan sanadkan ka baxay ee, jaamacaddaas golis qaybteeda shareecada islaamka ayaan ka baxay waxbarasha intaa kadib aan soo qabto mid ka mid ah maansooyinka uu ugu talagalay barnaamijka fanka iyo sugaanta ee redio wajaale waa maansadan oo la magac baxday iftiin kana waramaysa waxbarashada dhegaysi wanaagsan tixdana magaceeda saan idiin sheegay waxaa la dhahaa iftiin iyadaa isfasiraysa oo wax badan in laga sii bixiyo uma baahna iyadii unbaan markaa inoogu luuqaynayaa abshirow baryahan waa aniga aan odhanin suugaane abshirow baryahan waa aniga aan odhanin suugaane waa taanin dhaalaabtaye naamustorbidaye waa taanin badan laygu arag midaan asteeyaye waa taan afkaar joojiyo inaan ishaaraye waa taan ayaam iyo bilawa ka indhasabnaye ma inshaadin maansooyinkii ubuu xusaaraye ha yeeshee allaylkii midaan xalay ku aadaamay ayuunbaan astaynoon adeer idin ogeysiina ilaa eega maantana halkan kaanba qaadayo afartaa usuushiisi hore udubka mau joojay aasaaska meeshan la rabay dhidibka mau oogay odhaahdii salaan iyo qamaanadan iyo raage ismaaciil aflow iyo cismaan arki gaabay howle onkadkii darwiishkiiyo gahay irarayaduu sheegay Ab- afqallooca waan faarixii hararba loo daayey ilinkiiyo jidkoodii ayaanu ololeeyaye man alooso bayd gaabkuwuu kala ilaa waaye ujeeddada haddaan gaadho oon ogta ka caddeeyo jahli aafa weeyaan inkaa rogayo unkiye nimanyahow aqoon iyo cilma loo abtiiriyaaye barashadu iftiin weeye iyo sidaa ilayskaase aasaaska hoos iyo hadduu adab abab ku toosnaado ilmahana akhlaaq iyo tarbiyo lagu ilaaleeyo ishbiliinka baydkana haddii dinta laga ogo aflaxyo hagaagyo samuu adhaxda taabtaaye usra diin lebaa soo baxdiyo dul iman qabaae usradiin labaa soo baxdiyo duul imaan qaba'e maah maah e koonaydna waan idin ogaysiine alifkaba yaraantii haddaad sixii aqoon weyday albaqriyo nisiyo maa'idaad koyindha beeshaye usuushii tacliintiyo haddaad bilowgiyaa fowday iskuul iyo aqoon jaamicad kala irdhowdaane ajruumigu hadduu kaalumuu furuhu ka odmo alifyaha markaad gaadhayaa lagu wasqoobaye markaasaad inkaar oodan iyo ololka qaadaye ibtidaaga hoosiyo markaad unug bilaabayso ogaadoo daryeelay midda talaadu waa aade ardaygana talaan siin la rabo inuu asiibaaye aflaxiyo hadduu dooni guulibin inuu gaadho adimaha lugeediyo gacmaha urka iyo laabta dhagihiyo lisaankiiyo afkiiyo aragga ruuxiisa acmaashay qabtaan waa inuu xuma ka eegaye akhlaaqiyo xishoodiyo wanaag la istixyoonayo asluubiyo dadaal badan ayaa lagu ekaadaye ixtiraam ustaadkaaga hoy edabtu waa doore haddaan sii odoroso tixdiyo ararta sii raaco aalaa sidii aan arkeenan iigu soo gaadhay aqoon iyo tacliinkaan lahay nayatin ma lahe nin adduunya dabaroorayo oon ka cararaya kii ayra buuxiyo lo iyo adhiga gaagaaban ama aadiye dolarkiis laash qaraarayo ama iyo kii la yidhi aaqilnimo ahey u soo duubo intikaabka madaxeed midkii uu lolaynaya intaasuba aqoon iyo cilmay ku ansaxayaane haddii kale itaal dheer malo lagu igraamaye itijaaha iyo faaladiyo waxaan ishaarayo aqbal oo ajiibay dibaad agabsan doontaane ujeeddada waxaan uga socdaan kaga alamsiine amuurtaan idiinsoo xusee alifku sheegayo aayada qur-aan oo cadiyo nuqul axaadiisa adilaad ku gaarataan ayaan idin ogaysiine su'aal culus maruu eebbeheen ogta naga saaray uu yidhi tacliinun lihiyo niman aqoon beelay maekooy uunkii tacliin yeeshayo niman aqoon beelay ma ekoon yihiin buu ahaa aakhir hadalkiie jawaabtii ebyey isuu markaa ku intihaynayey wax ogaan karuun buuna yidhi ulul albaabkiiye rasuulkii udgoonaana wuu sheegay amarkaase nagu aadi eebbowadaan axadna moogayne ummadaha cirka aadayee ururka hanaansan aqoon iyo tacliin gaamurtay ku istiqlaaleene ingiriis maraykan iyo ruush ururka fiitooga isticmaalsadoo caalamkii oo duhurogaye wa kuwa adduunkii hantiyay idil ahantiye midba qaybintuu ootay bay kala astaysteene interneydka iimeelka iyo wadar isgaadhsiinba aqoon bay ku gaadheen haddaan laysinkiiri hayne aakhira ma sheegine qabsada camal adduunyaada markaasay ijbaareen dadkii amar ku taaglayne wuxuu ayniga haysta iyo kumanna saagaya isha lagama eegee dhaqsa loo doorosaye aqoon durugsan duulkan lahayn aragti dheeraada afyaxaas afyaxaas alhuum iyo cadaab uba lagu hoobto abataqan ayaa lagu guraa ama sayil dheere aan fariirnay ma andhow hadeer sida uga dhi'iye sharaftii islaamkiiyo xaqii eebba laga keenay isweydiiya ayduu jiro anaafa weyn yeesha ibtilooyinka anagu dhaciyo balaadan ugantay aafooyinka taagan iyo dunidan ahawday inkaarahan albaabada jabshe oo dallaga qaaday inkiraadayuuskiyo afxumo laysla orinhayo anshaxumadan faaftiyo naxrigan suuqa lagu iibin anaaniyada jeeroon dhigniyo anadiya reerka oo ah marka diintiyo sharciga aamin laga yeesho naxariista eebiyo rabo urursha mooyaane ummadeenan soomaaliya ay kala ufoonaysa ilbaxgaadhi maayaa wanaagama saydaane aqliyaysta duuliya how xaqaad ku aflaxaysaane waxba gabaygu yuu ilaa ambane waxaan ku soo oday if wixii ku nool maanta iyo qarka iman doona yaan eray ogaysiinayaa inay islaaxaane hanti ada qofkii yeesha iyo aqalla waaweynba ama inama badan haysta iyo horiiyo reero ama ururiye qayba kale u indha taagaya ayaanaan fogaynbaa koley oda loo rogiye inkiraad mataaliyo wuxuu ku andacoodaye amuuruhu hadday isaa yihiin idil ahaantoodba oo laysunun goynayoona xadna waaraynin garaad male adduunyada ninkii u indhabeelaaye garaad male adduunyada ninkii u indhabeelaaye umuxaawa ubadkay dhashee aadam laga beeray waxa loo abuuraa la yidhi amase loo uumay waxa loo abuuraa la yidhi amase loo uumay cibaadada ilaah weeye iyo inay adeecaane ha yeeshee inaan adaajin kale ama insaan sheegta beentii iblays bay maqleen amay ajiibeene markaasuu alhuumiyo ku guray ololkii naareede albaabada firdows iyo nin helay ilimadii khayrka oo loo furo aayargalay eebaydamkiisa iftiinkiiyo wanaageeda yuu la ashqaraaraye allahayo udgoonkii jannaan adiiga ka tuugay
dhegaystayaal waxaan idinka raali gelinaynaa inaad iinsii dhammaystirno gabaygaasi wakhtiga ayaa noo saamaxaynin tan iyo barnaamij kale oo la mida intaan ku kulmi doonno waa soo saaristii yuusuf jaamac waxaan idila socodsiinaya anigoo cabdiqaadir habane tan iyo barnaamij la mida intaan ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa codkii macaanaa ee ismaaciil dama
dadku tiigsadayo tacab iyo aqoonba aqoonba inta loo tartamaya ruuxii tisqaada dadku dadku tiigsadayo tacbiyo aqoonba aqoonba inta loo tartamaya qalbigii ku tabaya nafta lagu tolaayo tilma toosanaaniyo alla lagu meel maraa nafta lagu tolaayo tilma toosanaaniyo halla lagu meel maraa halla lagu meel maraa halla lagu meel maraa wixi tagaylo adduun tabashadiiso wixi tagaylo adduun tabashadiiso toosoo marquna tabantaabi aayaha toosoo marquna tabantaabi aayaha wixi tagaylo adduun tabashadiiso wixi tagaylo adduun tabashadiiso toosoo marquna tabantaabi ayaha toosoo marquna kabartaabi ahyaha Kii turuqiisa maale toban toban fogsada waxa uu ku taama ku taama inuu tira xerayste ninkii turuqiisa maale toban foofsada waxa uu ku taama ku taama inuu tiro xerayste taageero caashaqa muddan soo taraaye ta kule markaago diir dhexaadu noqo taageero caashaqa muddan soo taraaye ta kule markaago diir dhexaadu noqo tiir dhexaad tiir dhexaad tiir dhexaadu noqo tiir dhexaad tiir dhexaad tiir dhexaadu noqo wixii tegay low adduun tabashadiiso wixii tegay low adduun tabashadiiso toosoo marqur tabantaabi ayaha toosoo marqur tabantaabi ayahaada wixii tegay ilow adduun tabashadiiso wixii tegay ilow adduun tabashadiiso toosoo marquuna tabantaabi ayaha toosoo marquuna tabantaabi ayaha wixii tagay ilow adduun tabashadiiso wixii tagay ilow adduun tabashadiiso